فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada insha allah caawaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xarakada shabaabul mujaahidiin oo raashin ka qaybisay walaayaadka baay bakool iyo shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe dowladda federaalk oo weerar dad qaarkood iyada ay ka tirsan yihiin ka gadaal markii ay dhigeen dibadbax ka dhana hay-adda sirdoonka iyo madaxtooyada taliska ciidamada shisheeye oo shaaciyay in ciidamada itoobiya ay ka baxayaan laba degmo oo ka tirsan gobollada gado iyo baay idaacadda alfurqaan oo baahinaysa waraysyo hor leh oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergooyinkii xildhibaanada soo xulay balse arrintaa ka laabtay xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo ay ka mid yihiin imaaradda islaamiga ah ee afghanistaan oo sheegtay inay la wareegtay degmooyin ka tirsan gobolka baanshir caasimadana ay ku dhowdahay iyo afgembi milatari oo ka dhacay waddanka guine فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي أمطري حبا وطهرا يا سما واملئي الأرجاء سحرا ونقا bishaaro bishaaro bishaaro warbaahinta islaamiga alfurqaan waxay dhegaystayaasheeda u soo gudbinaysaa barnaamij cusub oo ka kooban siddeed iyo toban qaybood alamn alqadaa'i food security bedqabka cuntada lixdan iyo sagaal boqolkiiba biyaha macaan waxay ku jiraan barafka yaala adduunka geesihiisa oo aad looga baqaa temberejarka hadduu kaco inuu dhalaa laga baqaya nin geel soo raasaa geedkan ku hoos baqtiyo biyo u baqtiyo laftii way hashu waxay roogaysaa biyahan shan iyo toddobaatanka bilyan ee mitir kubik ah way fatahayaanoo webigii oo isna sida shan iyo toddobaatan bilyan oo mitir kubik bay ku darsamayaan marka khartuum waa la waayaya gebigeedaba raashinkii waa la cuni waaye raashinka waa yaallaa waa cuni kari weynayd cid kale maaha aniga waay afkii iyo gacantii in laisgaarsiiyo ayaa la awoodi kari waaye sababtan maxay tahay alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta dadku waxay ka qanceen cuntadaas inay baaba' tahay aan ka dhexgala ee adiga qudhaada ee ma cuntaa quutulwadaniga deegaanadaas waxaa ka mid ah oo labaatan sana kudhow biyaha soo gaarin hawaaya ka mid ah sablaala ka mid ah webigana waxaa laga bilaabay qodista laga bilaabay min hawaay ilaa iyo guntuwaariya la qoday cuntooyinka qaarkood wax nafaqa ah lagama helayo haddii marka hore aan la shiilin cuntooyin waxaa jiro haddii la shiilo dhibaata lagaal kulmayo caafimaad ahaana u hadlayna marka waxaa hadda waddanka lagu waalay qolo kasta inay dekad dhisato haddii la dhiso ma la isweydiiyo horta maxaa laga dhoofinaya oo aan soo saarnaa mise waddamo shisheeyaa loogu danaynaya waxaa aragnay shirkad dhan oo gallaydii ku shubaysa jalaatiinkii kaabsulka ku shubaysa ama shili ahaana loo iibina suuqa laga iibihaya qofka maalinba maalinta ka dambayso garaamka uu isticmaalayey garaam ka siyaadaha ayuu u baahan yahay taasi marka waxay keenaysaa qofka in jidhkii uu la qabsado dadka waxaa arkaysa hadda maanta u fiirso qofka wuxuu ku leeyahay wallaahi nin ciddi biilkii mashaakil aan ka taagan maxaa dhacay markaad tiraahda biilka aan ku bixi raashinka uu ku leeyahay iyo biilka aan farmashaha ku baxo ama waa isku dhigmaan ama farmashaha badan waxaa in la daraasiyo marka xaggee dhibaata naga haysataa barnaamijkan oo la yidhaahdo badqabka cuntada ayaa waxa uu xambaarsan yahay xogo badan oo muhiim u ah cunnada wax soo saarka deegaanka shaqooyinka ganacsiga caafimaadka iyo arrimo kale oo muhiim ah oo quseeya amniga cuntada ummadda soomaaliyeed waa barnaamij ay ka qayb qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida culummada dhakhaatiirta muthaqafiinta odayaasha dhaqanka iyo beeralayda barnaamijka badqabka cuntada oo faaqidi doona wax badan oo ka qaldan maaraynta nolosha ayaa wuxuu bilaaba doona toddobaadka soo socda waxaana asbuuciiba bixi doona laba xalqo xilliyada ay soo gelayaan waa habeen kasta oo axad ah iyo habeen kasta oo arbaco ah xalqa kasta waxa ay leedahay laba ku rogaal celis xalqada habeenka axad ah waxa ay soo gelaysaa subax kasta oo isniin ah laba saac iyo bar iyo galab kasta oo isniin ah toban saac iyo bar xalqada habeenka arbacada waxay soo gelaysaa subax kasta oo khamiis ah laba saac iyo bar iyo galab kasta oo khamiis ah toban saac iyo bar haddaba ha moogaan oo ha u dayma la'aan barnaamijka
cuntada نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي waa hagaag ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin ayaa qarax saaka waxa ay ka geysteen magaalada marka hal askari ayaana ku dhaawacmay sidoo kale xalay ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin waxay weerareen firisimo ciidamada kenya iyo kuwa uganda ay ku kala leeyihiin gobolada jubbada hoose iyo gobolka shabeellaha hoose dhowr fariisin ayaa la weeraray sidoo kale waxa ay weerar ku ekeeyeen ciidamada etoobiya ee ku sugan magaalada xudur sidoo kale ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin muqdisho iyo shabeellaha hoose ayay xalay ku weerareen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah mid ka mid a weerarada oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho laba askari ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
hay-adda alxsaan oo hoos tagta xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa raashin waxay ka qaybisay wilaayaadka kale ah baay bakool shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe maxamed daahir calasow ayaa warbixintan inoo haya هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل تأتي السعادة تقبل kow iyo tobankii bishan muxaram ayaan ka dhaqaaqay mid ka mid a xarumaha idaacadda alfurqaan anigoo kusii socda qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha hoose baay iyo bakool iyo shabeellaha dhexe jimciyadda samafalka al ixsaan alkhayriya oo kaashanaysa wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa si wada jir ah mucaawino kaga qaybiyey gobolada aan soo xusay mucaawinada la bixiyey oo laga qaybiyey saddex goobood oo dad kale isugu keenay ayaa ka koobnayd siddeed shay oo kala ah bur bariis sonkor saliid timir bacda roobka sajaayad iyo busto buur eyle ayaa noqotay goobtii ugu horeysay oo maalin isniin ah shan iyo tobanka bishan muxaram laga qaybiyey mucaawinada kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas tiradoodu ay gaarayso lix boqol sagaashan iyo sideed qoys oo ka kala yimid deegaanada kale ah ceel bashiir jameeco leego sahweyn yaaqdoomaar buur eyle yaaqberi weyne lafaale iyo shawli mareer barxad weyn ayaa dadka lagu kulmiyey waxaana raashinkay u qaateen si nidaam ay ku dheehan tahay qaar ka mid a qoysaskan ayaa ahaa kuwa aad u liitay oo u baahnaa kaalmada ay heleen waxaana qaarkood ay ii sheegeen inay ka shaqaysan jireen tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha walow ay carabku ku dhufteen in sanadkan uu roobku aad u yaraa islamarkaana aysan tacban beerahooda idaacadda alfurqaan waxaa u suurta gashay in ay goobta kula kulanto qaar ka mid ah dadkii la siiyey mucaawinada kuwaas oo ka sheekeeyey siday u arkaan gurmadka ay ka heleen xarakatu shabaab ulmujaahidiin سيد علي شيخ سيد علي meeqsanaa jirta تضواتا maasha allah maanta ka war halkee joognaa بوريب ii waran maanta maxaa lagu siiyey بسم الله الحمد لله راشن لك سائل الناس maxaa ka mid ah oo hadda ku dul fadhisaa هادو waxaan ku dul fadhiyaa adiga bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid iyo busta iyo sajaayad Tan bacdi waa.
tan bacdi waa guri buura waa waa Haya.
gartay farxaddaada ka waran بسم الله تي maanta waa u jirtaa farxaddayn ciidan jooga maanta annaga waxaan kusoo bakra shiidalow toddobaatan sano amal beeraha la- eh, intii an yaraa ilaa dhexdan beerahan taaga bacnay cali warsamo waay cali warsam soo dhowow meeqsanaa jirtaa Eh, konton iyo shan berigi may hati barbaaga soora hooge haye gacantii adla kurwaya culumada beriga Eh, yoomal iida hoogna farxaada hoogna may hati gacantay ka jira saliil haye Eh, may gacantay ka jira bus haye Eh, bihi mar shaya jira saldhiga waa gartay Eh, timir waa gartay Eh, ilaahay mar iyaa jira baca waa gartay Eh, abiya sokor haye geeg barbaaga soora taagna Eh, culumada gacantay tay kurayta allaha kubaala deegaanka ka warantay wey deegaankay mudhowey waay halka hoos tagaa burayde adiga ka waran ma xoololey maata mise beerley maxaa Ana beroley aa sawbustaan aha tahay beera baa leedahay beera leeyahay maxaa ku yaal beerta hadna ma kala beertu wareed ma ah wawu ma aha hareed waay sanadka roobka yaraay hadna xilliga hadna madun deera sugoyn ma ogi guud tabi cabdiqaadir aadan cabdiqaadir aadan maanta ka war maxaa lagu siiyey haaf bur ah haye haaf bariis ah haye sajaajid haye busto haye laba caag oo hadey ah haye ee, loo maxaa la dhahay taas bac haye oo gaduud ah haye alxamdulilah nimcaad joognaa ilaahay mahad leh haye nimcata bashuuga joognaa ilaahay anuu keeni mujaahidiinta nuu keentay anukana waxaa lagu dhiibaya meeshaan magaalada oo buur eyle deegaanka intee waa mar deegaankeyda meel shiidalow la dhahay soomow ibraahim soomow ibraahim soo dhowow meeqsanaa jirtaa toddobaatan maasha allah ilaahay da-ow siiyey alxamdulilah alxamdulilah haa maxaa ku dul fadhisaa maxay dul fadhiyaa kiishka bur ah kiish bariid ah bacdo tamar lama ah lama ah lama sijiilo ah lama lama ku beertay haye haye aktar beerley ma tahay xoolo dhaqato aan beeraley ah beeraley ah sanadkan beeraha ka war wallahi gacantaada waa waa shahaadi miyaa waa shahaad marqaati wey باقي سنه قعدت بيرك تعبيس انت انا نور تضبط سنه ها ورني وبير وكو قبتي هات دم لغو بير فايده مكش ولا كو اسليو ها يقول ولا خلاص ار ما سب يقول والبا كويس hisabarta leeyahay waxa la yiraahdaa beeraleyda markay wax helaan way farxayaan markay haddana wax waayaan alhamdulillah ma adiya sanadkan ka war hadda baro wax ma jiri sanadkan arada waa maya maya maxamed aliyo maxamed aliyo miya ay maxamed aliyo soo dhow meeqsana jirta toddobaatan iyo lix toddobaatan iyo lix sano maa sha allah ilaahay cimri fiican ugu amiya allah khaatamada ilaah kugu dilo amiya allah amiya amiya allah haye amiya allah degaan waxaa lagu siiyey oo ku dul fadhisaa waxaad waa mayd ka mid tahay sidee loor bariit ah loor oo buur ah u beerta ba iyo lam timir ah farxadaada ka waran alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah hangal haayta bu hadda may kuwarsadee baahana aama kore tan timira kowle ma unu koraad macnaha timirta hadda ku fadhisid waad baahanahay ma cuni karaa ma dhaha waad cuni kartaa ada askale hadda u baahan tahay miya maasha allah waa haysataa waa cuni kartaa weli sokortaan ada aska cun cun intaan kuu jeedo
magay cabdi cali aadan waaya cabdi cali aadan soo dhowow meeqsanaa jirtaa lixdan iyo lix lixdan iyo lix sano noloshaad maxaa ku maaray jirta beeraa ku noole beer beer alxamdulilah ilaahay maxad heer beer baa tahay haa heer beer waa ilaahay mahadiis maxaa tacaban jirta masago masago mawrdo haye aan tacaba jiray Haye.
alxamdulilah waa gar ilaahay amarkiisa sanadkan ka waran tacbashada sanadkan waa abaarsatay Ah.
alxamdulilah roob yaraa jirta roob yaraa jirtay ilaaha noo keena ilaahay nuu keeno roob ilaahan ka baryana haddii ilaahay yidhaah haddii salaadii la dukado ilaahay laga baqo roobkuu imaanaya insha allah ilaahay yidhaahdo waa imaanaa ilaahay haddii karaalla waasaan ugu baranay allah subxaana wa tacaala hay marka waxaan kaa rabaa maanta maxaa qaadatay oo dul fadhisaa maanta waxaa qaadaday bariid iyo bur iyo saliid iyo bac iyo ti- katiifad iyo mutulfaraxa joognaa beriga timirna ku dar timir iyo mutulfaraxa joognaa sokortaanna sokor sokortaan laba qof aa ku leedihin kiis waay kiis maaho alxamdulilah geed- adiga qofkaan kugu dhegan asla leh faraxa joognaa maanta farax waay yoomutul faraxa joognaa horay sidaan oo kale wax mu qaadatay ma arkin hor ma arkin deegaanka waa halkee moorgolool moorgoloon toddobaatan jir baa tee maxaa kugu yaab badnaa soo aragtay wax badan uun soo aragnay siyaad bar ma joogto dowladda waa joogi siyaad bari shallees bahay maxaasi
meeqa maxaa ka xasuustaada dhible ka xasuustaaba wax kaloo ka xasuustaba magacaada maxamed xaaji maxamed xaaji deegaanka intee waaye shiidalow haye maanta maxaa lagu siiyey sokor haye bur haye
ee, bac haye kubeerta haye saliid haye timi- timir haye intaas aliis farxaddaada ka waran shible ducaasiinga dhiidi haye meeqsanaa jirtaa siyeetungu isham siddeetan iyo shan sanaa jirtaa haa kaatamada anigi toosii si fiican wax ma u aragtaa haa yaa aragtida ka waran aragtadii walaago yarta haa hundhoo hanuunka ma hanuunkaas ma hadda fadhiidoo ka aragoyma hobsada kiintay maka aragaw haa haa tira ma sheegi kartaa haddaa ku tuso yaa tiradaa meeqa waay kase kase kase Sheeko.
saduu waa u jeedaa yaa akhay waa aragtaanba maya araga laakiin uumayan haa ha uumayan waa kase sidoo bliara kase haa maqalka ka waran maqalka yaa maqalka haa ha dhega fiyaawyin haa dhege haa si fiican oo maqashaa dhegaalmihi waa garta maya haa kii hegga kuwaramaw kase maa sha allah Eh.
maa sha allah dhegigoba haa.
hundhoo walaa wahnagadan may haa maxaa ka shaqayn jirtaa anuwa ana baadilay rogi beerley iyo xoolo dhaqato hoola ii beerley labadaba waa lahayd ay hadda intee ku dambeeya hadda barwaago male haa walaa waa hubanyiin dhaab dhaab male si fiican aa dhulka hoolay bogen abaar abaara jirta dhibkaas maaya hadda dhib ma jira inta korna hadda geegaayeed walaa angrogno fahan angrogno nuur nuur alitiin saar insha allah hay khayr allah ku sii sameeqsanaa jirtaa ada ada malagaa tagaaya maya maya ada malagaa tagaaya taariikha haysaa usmaan haaj meeqsanaa jirtaa sideetun ishan siddeetan iyo shan sano ilaah cimri fiican uu ku sii
ba waato kow beertu waato labo waato geedan waago Sokor waay.
sokor waay haye timir waatan haye bur i bariit waaga deren sijaayad deren deren haye saliidin waato farxaddaada ka waran nabad waay ama dhowey meeshaas soo degan tahay haa meeqa sanaa ku nooleed inta may dhawaayo siyeetun ishan ajir bakare meel ma kaga bixin siyeetun ishan hoanan baho edeeg intan koif fool yaw oo buurtaas edeegisheeda fool yaw ilaa dhulkay dhulka meelan kii sheegin meel kale ma aadid maya maya maya maya maya hadda ka waran beeraha iyo xoolaha maxaa maxaa haysa sanadun hadda hamoodniya amu afar ata taawiye oo misginiinka bahaan abaar ata tan hoseega sinaagaas ilaah og aye saduu ma dukataa
bismillaahi ma erira imudoyteed kore onaga ahaa onaga oo inta kakaadiya meeq sana salaada ku bilawda tumo ishaqano jiro badhaawa markaa qaan gaarta ilaahay qaatumada kuu galaba lugooyi iyo orooday mahoogtamay gabeele
wili gaal ma aragtaan noloshaada gaal ma aragtdhow
waxaan dalka kusoo guul isma arkin ilaahay haddana kuma tuso aamiin aamiin asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaal magacaada حسين عبد آدم maanta maxaa lagu siiyey raashin maxaa ka mid a bur sokor bariis waa kaa teedha busto waa kaa maasha allah timir haa timirka waa ka reebi sokor saliid magacaada adaxayaato adaxayaato deegaanka leega maanta maxaa lagu siiyey alxamdulilah raashin haye raashinkaas oo ah bariis bur sokor dirin bac timir saliid alxamdulilah maasha allah hooy magacaada madaino maanta maxaa lagu siiyey madiina raashinka bariis iyo bur iyo saliid iyo waxa uun sida khadiijo maanta maxaa lagu siiyey bur bariis haye sokor haye saliid haye timir haye bac busto sif farxaddiina ka war ما شاء الله deegaanka intee waa يا قدمر yaaqdoomaara ka timaadeen آه haye يا قدمر أنا إيد قرا على المقولة اللي ده haye عدوين كون شيد أنت كون ججبت كون عنده قبل الله إسكسي الله كده شيطان كين شن شغل كده عاد شن شيد لقاضي الله كده ولا عليه قعنت نقبت قعنت الله خب هذا جناد الله كوراب تي ولا على أبا بكل جرتني إيو السلام بقول إيه تمني أفرت إيو السلام maanta maxaa lagu siiyey هاد waxaan ku dul fadhiyaa haaf bariis haaf ba- haaf bur eh, ilaahay waa kuu roon yahay, haaf oo sokor eh, Haye.
ilaahay waa kuu roon yahay, bac Haye.
ilaahay waa kuu roon yahay busto Haye.
ilaahay waa kuu roon sijaayid intaasaan ku fadhiyaa laba saddex la saliid eh Waa gartay.
kiila oo ma aragtaa timir eh farxaddaada ka war farxadayda oo kay waa boqol boqol deegaanka intee waa deegaankayga leega waa hooray sidaanoo kale gurmud muu heshay maya waa gartay ma u helan Ha.
Ma- beero iyo xoolo ka war beer iyo xoolo waa handaanaan jaajaafka oo xagga leega aan ka- maanta aan ka bilaabanay mana abuurinba cabdiyacbey cabdi cabbeey deegaanka intee waa waraaba xareen kumildham maanta maxaa lagu siiyey bur iyo bariis iyo sokor busto dirin haye timir saliid waa kaa farxaddaada ka war beelo haye waa kaa hore muu qaadat maya haye maya magacaada sacdiye deegaanka intee waa leego haye maanta maxaa lagu siiyey bariis iyo bur iyo haye saliid iyo sokor timir haye bac iyo sijaayid magacaada lima ugu kor silba abubakar deegaanka intee waa bureyla maanta maxaa lagu siiyey bariis haye bur haye saliid haye timir haye bac haye sijaayid haye busto haye sokor iyo laba qof aan ku leenahay farxaddaada ka war maasha allah haye alxamdulilah hore muu heshay sidaanoo kale wax maya haye maasha allah استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه استغفروه وتغافروا mid ka mid a mas-uuliyiinta jamciyadda samafalka al-xisaan oo goobta joogay ayaa ka sheekeeyey gurmadka iyaga iyo wilaayada shabeellaha hoose ay ka qaybiyeen buur eyle oo ka tirsan wilaayada baayo bakool الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بفضل الله ومنه وكرمه وإحسانه جمعية الإحسان الخيرية وكاشنيس ولاية إسلامية الشبيلة هوسة كان وكيل حركة مجاهدين الشباب وحي قارسيسي قرقار سمفل أه كن سديد بقول لحدا إي سديد قويس وكن نول محافظة واللوين ولاية إسلامية أه الشبيلة هوسة mucaawanahaas oo ka koobnay siddeed shay oo kale ah bariis bur sonkor saliid timir mabacda roobka sajaayad iyo buste halkii qoysna loogu talagalay in la siiyo haaf bur ah haaf bariis ah rubac sokor ah laba caag oo saliid ah laba kiilo oo timir ah hal bac oo bacda roobka ah hal sajaayad iyo hal buste mucaawanadaas waxaa laga qaybiyey saddex goobood oo la isugu keenay qoysaskaas goobta koowaad waa buur eyle oo ka tirsan wilaayada baay iyo bakool tirada qoysaska wax loogu qaybiyey waa lix boqol sagaashan iyo siddeed qoys oo ka kala yimid deegaanada kale ah ceel bashiir jameeco leego sahweyn yaaqdoomaar buur eyle yaaqbari weyne lafaale iyo shawli mareer هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل inta aynu habeen dambe idiin soo gudbin doonno qaybta labaad kaalmada laga bixiya wilaayaadka islaamiga ah shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo baayo bakool هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل هذه الحياة مراحل ومواقف
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag iminkana waa xubinta dhuuxa qur-aanka oo ku dhaqan waxaa soo jeedinaya sheekh nuur macali cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى وحور عاد كدرت في سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة روح الشقديس إلى هي كلمي مايو oo hoos u dhac wax la yidhaahdo waa ka ilaaliyaa quraansho wax ku culaysa darada waa quraanshada yararka ah wax ku culaysa ilaahay ka dulmi maayo addoonka ayaddan waxaa haddaba darsigeenni waaye oo ka mid ahay duruustii qoraal qoraadkeedu ahay dhux qur-aankee ku dhaqan ayaddan marka alle wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala waxaad agtayda ku kaydsataan addoomi ilaahayow waa nabad anigu inaan xumaaneh habay yaraatee wax idiinku kordhi maaha wixii wanaagga ahayna waaba idiin kordhihaaba ina allaha laa yadlimu mithqaala dara qur-aanshe wax lamida ee laka dulmaayo camalka qofka wain taku xasanatan yudaacifa hadday xasanadu tahay mithqaala darahaas hadduu yahay xasana wanaagne yudaacifa alla waa laablaaba oo toban u laab man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha wallahu yudaacifu liman yashaana waa ku xigta haddii wanaagtana waa kaas hadday xumaantaana halkii xaba laga badi maayo ilaahay subxaanahu watacaala weliba xumaantu hadday gaalnimo tahay shirki iyo kufri hadday tahay ilaahay ma dhaafaayo laakiin wixii ka sokeeya qofka uu doono u dhaafaa ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka allah subxaanahu watacaala cadligiisay ka mid tahay cadligiisay ka mid tahay maanta ruux waliba adduunka joogo dulunka gaalaa xukuntee walkaafiruuna hum aalimuun ruux walba wuxuu haysto wuxuu ka baqaa goormaa lala wareegi doonaa hadday dad ay tahay nooc walba hadday dhul tahay hadday tahay lacag hadday tahay waxyaalo kale lagu ganacsado hadday tahay nooc walba goormaa lagu dhihi doonaa argaxisaad taha in lagu yidhaaha lagala wareegi doonaa isle laakiin alla agtii wixii kuu jira habay yaraatay alla subxaanahu watacala waxba kaa dulmi maayo alla wacdigiisu waa midaan baaqan waaye ina allaha laa yukhlifu lmiicaad إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ولبا أكتيسو الله وكسيها أبا الجود وين تامعنا هذا وحواي ألا أكتي وحده وإيمان يعمل صالح التواصيب الحق التواصيب الصبر كد ذال كاد يعمل ميسو كاد يعمل سيد هذا العقها إنه هايان وكالات نمانك قالت نمانك كحرا أو أيوه أنا دبا دي ورقي لهين كهوري ما كرن oo magac soomaaliyeed leh sida ay ugu tala galeen laakiin maasha yaa maamusho gaalaa maamurta ayagaba waa lagala wareega sooma hadda kahor haddana sidii oo kale waay maalin walba ninkii la rabay waxay dhihi karaa ninkaas waxaa lagu soo eeday inuu argaxiso yahay saa darteeda lacagtiisii waa la xiray saasoo kale maaha iimaan iyo camal saalixa tawaasiib alxaqi wa tawaasiib asabri alla agtiisa dhigo waxba lagaa yeeli maayo alla saasuu u ballan qaaday duruustan marka qur-aanka dhuuxe ku dhaqan marka lagu leeyahay ruuxa waxaa laga rabaa inuu raaco cilmiga rasmiga alcilmu alxaqiiqiyu waa cilmu rusul oo ah waxyu raxmaan waxyu raxmaaneh waa midka wax walba idleeyay caalimu lghaybi wa shahaadati waay waa xaqiiqo adduunya akhrina waa shaqayha haddii aad marka inya barato ku socoto camal kasta iyo wax kasta oo wanaaga oo kugu abaabula xumaan kastana waa kaa celiya oo ka joogo ku leeyahay magarata ku hanuuniha ina hada alqur'aana yahdi lilatii aqwam haddii aad marka dhimato camalkaas saalixa ayaa ku raacaya ilaahayna waxba kaa dhimi maayo haddii laakiin qofka uu raaco wasaawisu shaydaan oo aqoonta hadda waxaa la leeyahay ah aqoontaas oo aan aakhiraba tegaynba camalkii unaa tegaya inta ruuxu markuu indho xaraar u arko asaaba haddee ku kufrihaya moogta waataan dhowr goor soo sheegna marka cilmiga xaqiiqa waa cilmu raxmaan cilmiga musayafkana waa cilmu shayaatiin oo wuxuu shaydaan ah waxa kaloo xaqiiqada ah waxa la yidhaahdo alquwat alxaqiiqiya awoodda dhabta waa awoodda alle maa shaa allahu laa quwata ilaa billahi waatan hadda soo arkayn duruusi duruustan ka horraysaan kusoo aragna sidoo kaleeto duruusi duruustan ka horraysa markaan ka wada duruustu qaabay isugu xigtaa mararka qaarkooda waa tixani waxaa ka mid ah القيمة الحقيقية القيمة الحقيقية وإيمان عمل صالح هو الإيمان والعمل الصالح قال مركا وحيو يقانين علمك وساوس الشيطان أودا وحيو يقانين قوة الشياطين الشيطان كان ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا قيمتنا وحيو القيمة المزيفة مركا العلم المزيف إيه والقوة المزيفة إيه والقيمة المزيفة وذا قبان حال إيمان عمل صالحة aaluu dhaweeye xooluhu alla dadku uma dhaweeyo maalukum walaa awlaadakum ilatii tuqaribukum cindana zulfa muslimkuna waxa u haystaa alcilmu alxaqiiqi walquwat alxaqiiqiya walqiimat alxaqiiqiya marka waa kala baxsan tahay cadliga dee alla subxaanahu watacaala waa faray ee dulmigana alla waa reeba ina allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaa'i walmunkari walbagyi dulmiga alla waa diida gaalkuna asaa daalima walkaafiruuna هم الظالمون صحابة رضوان الله عليهم وأتباع الرسل رسول الله وحو أصو درادتك إني كساران عبادة العباد أي أساران إلى عبادة رب العباد أي كساران من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة سي صحابي إلى عامرها رضي الله عنه مركو الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إسلامك واكاس عدلقيس حلق قمة وهينا وحلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام خلفاء الراشدين عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد أما وحنا ديدا وشيء محدث عدل إن لسكا كاعنا عدل وقوم العابا وسيدي إبليس محوري أنا وحنا رباهوري مارتي وكون صحيحة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فرعون حوري وأتباع إبليسه وحور وما أهديكم إلا سبيل الرشاد عدلنا وإذن قوة أوليها وفرساده يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود أي مال تعالى عدل مركز دين الإسلام كواي ورقي كوبا والله سبحانه وتعالى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي taliska ciidamada shisheeye ayaa waxa ay shaaciyeen in ciidamada etoobiya ay ka baxayaan laba degmo oo ka kala tirsan gobollada gedo iyo baay war qoraal oo ka soo baxay ciidamada shisheeye ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in ciidamada xabashidu ay ka baxayaan qansax dheere oo baay ka tirsan iyo buurdhuubo oo ka tirsan gobolka gedo xilli shalay warbaahinta islaamiga alfurqaan ay baahisay xog hoose oo arrintan xaqiijinaysa taliska shisheeyaha ayaa qoraalka waxa uu u gudbiyey labada maamul goboleed ee jubbaland iyo koonfur galbeed waxaanay u sheegeen inay u diyaargaroobaan in ay la wareegaan deegaanadaasi tani waxaay walaac gelinaysaa maamulada deegaanadaasi ka jira iyo ciidamada ku sugan oo ka baqaya haddii saaxiibadood ay waayaan in barqacad cagta la mariyo ciidamada etoobiya ee degmooyinkaasi ku sugan waxay ka mid yihiin shisheeyaha godoonka ku ah gobollada dalka qaarkood isla markaana dhufaysyadooda uun ku eg idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa baahinaysa waraysyo hor leh oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergooyinkii xildhibaanada soo xulay balse ka laabtay arrintaasi caawa waxaan idiin soo daynaynaa qaar ka mid ah xubnahaas بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade fidna weeye gaaladu waxay nagu dhex faafehe federaal wuxuu yahay haddan gabay ku falleeyo waa kala fogayn reerihii shalay fayoba ka fogaada federaalku waa foolxume iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemaahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye fursad wey iyo soomaaliyey maanta ku furaane
بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa ilaahay baa mahad iska leh magacaygu waa maxamuud xuseen cigaal ku magacyaar maxamed geney ka tirsan beesha sacad ka tirsan galmudug doorashadii ka dhacday cadaado ayaan taageero ka ahaa nin la yidhahda xasan xasan maxamed cali seed oo xildhibaan rabo waayey xoolana kama qaadan uguma talagelin inaan xoola ka qaatee oon qabiil iyo balaana geysay qaabkii asaga ahaana dib waxaan ka xawsanay inuu qaabkaas uu shareecadda waafaqsanayn ilaahay baan uga toobad keenay mar hore iyo mar dambaba wax qarasho aan ka qaataana ma jirin haddana waxaan joognaa xaruntii al-shabaab khayr allahaasi waa mahadsan yihiin sidaan ka baqanayna ma noqon si fiican bay noo soo dhoweeyeen si fiican bay noo marti qaadeen si fiican bay kalsooni noo siiyeen si fiican bay nugu caddeeyeen waxyaalo badan oo jirjirada qaarkood xataa aan aweyn waa ku mahadsan yihiin waana ugu amaanhaynaa waana soo dhoweynaynaa waana mahadsan yihiin
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي محمد أحمد علي qabiilkii waa qubays ka soo jeeda maamulka galmudug waxaan ka mid ahaa ergadii cadaada tagtay nasiib wanaag waxba ma dooran kaarka markaan qaatay baa la isku khilaafay waxna ma dooran lacagna ma qaadan sidaa daraaddeed xarakatu shabaab mujaahidiin ayaa baaq soo saartay baaqi ay soo saartay baa soo gaaray baaqi markii soo gaaray xarakada aanu imid wayna soo dhoweeyeen si sharaf leh waana marti qaadeen waa ku mahadsan yihiin asalaamu calaykum bismillaah magacaygu waa axmed qaliif faarax qabiilkaygu waa saruur cumar ibraahim jimcaale cumar wuxuu odeeyey xirsi aadan rabable galmudug ka qaatay lacag isku geegeyn kun doolarah waxaan maanta ilaahay mahadiisa in walaayada islaamiga noo yeertay aan joogno degmada xaradheere waxaa haddaas iskale ilaahay si fiican ayaa naloo soo dhoweeya
دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
wahagaag dowladda federaalka ayaa galabta waxay weerar ku qaaday dad banaanbax ka dhigayay isgoyska lambar afar ee magaalada muqdisho waxaa dhigayay dad qaarkood ayada ay ka tirsan yihiin waxay kasoo horjeedeen madaxtooyada iyo taliska sirdoonka haweeney ka tirsan sirdoonka oo bilo ka hor isla sirdoonku uu afduubtay aawadeed ayaa loo mudaharaadayay xarunta sirdoonka iyo jawaasiista dowladda federaalk ayaa dhowaan waxa ay shaacisay in haweeneydaasi la dilay laakiinse waxay isku dayday inay arrinta u wiciso dhinaca kale oo ay xarakada shabaabulmujaahidiin ku eedeyso xarakada shabaabulmujaahidiinna waa iska fogeysay ehelada gabadha iyo xubno ka tirsan dowladda federaalk waxa ay sheegayaan in haweeneydaasi sirdoonku ay iyagu dileen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa shalay waxa uu shaaciyey in tallaabo uu ka qaadayo taliska sirdoonka haddii aanay war lagu qanci karo saacada gudahood ku keenin dadka maanta mudaharaadka dhigaya qaarkood ayaa xabsiga loo taxaabay sidoo kale mid ka mid a wariyaashii warbixinada tvn isku dayay ayaa la arkaya iyadoo la jiidayo oo ciidamadu lugaha iyo gacmaha ay ku dhegan yihiin oo sidii loor ay u dadaaminayaan iminkana waa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka imaaradda islaamiga ah ee afghanistan ayaa ku dhawaaqday inay la wareegtay dhammaan degmooyinka gobolka banshiir oo ahaa gobolka keliya ee ka maqnaa gacanta imaaradda islaamiga ah maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobolka ka socday dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidamada imaaradda islaamiga ah iyo maleeshiyaadka dagaal oogay axmed mascuud oo taageero ka helaya dowladda faransiiska afhayeen u hadlay imaaradda islaamiga ah ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in mujaahidiintu la wareegeen dhammaan degmooyinka gobolka banshiir oo ka kooban toddoba degmo keliyana ay u harsan tahay magaalo madaxda gobolka oo ay hadda ku sii siqayaan mujaahidiinta magaalo madaxda gobolka oo lagu magacaabo baasaag ayaa ah magaalada keliya ee ka maqan gacanta imaaradda islaamiga ah balse moxamed nucaym oo ka mid a afhayeenada mujaahidiinta wuxuu shaaca ka qaaday in mujaahidiintu ku dhow yihiin magaalada lana filayo in saacadaha soo socda ay la wareegaan dhowaan ayay ahayd markii imaaradda islaamiga ah ay weeraro ballaaran ka bilowday gobolka banshiir halkaas oo ay ku sugan yihiin maleeshiya taabacsan wiil ou dhalay dagaal ooga hore kaas oo diidan maamulka islaamiga ah waxaana uu ka dhiga adeegay tala soo jeedin dhowr jeer loo diray oo ahayd inuu isku soo dhiibo imaaradda islaamiga ah afgembi military ayaa ka dhacay waddanka geni kaas oo talada looga tuuray madaxweynihii dalkaas ciidamada waddanka geni ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaqaaqeen tallaabo afgembi taasoo ay talada kaga tuureen madaxweynihii waddankaas ciidamada militariga ayaa xabsiga dhigay madaxweynihii dalka geni ninka lagu magacaabo alfa kondi ciidamada afgembiga sameeyey ayaa internetka ku baahiyey sawirada madaxweynaha oo aan si hagaagsan u labisnayn kaasoo lagu hayo goob aan la shaacin halka ay tahay rasaas ayaa laga maqlayaa meelo kamid a caasimada waddanka waxaana rasaasta ridaya ciidamada militariga kuwaas oo doonaya inay cabsi geliyaan dadka shacabka ah si aanay ula kulmin iskacaabin uga timaada taageerayaasha madaxweynaha saraakiisha militariga ee hogaaminaysa afgembiga waxay ku dhawaaqeen in dastuurka dalka la laalay islamarkaana oo waddanku lugaha la galay xaalad deg deg ah geni waa mid ka mid a dowladaha dhaca galbeedka afrika waxaana waddamada afrika ay inta badan caan ku yihiin afgembiyo ay ka dambayso dowladda faransiiska taasoo hadba talada looga tuuro ciddii fili weysa ama daacad u noqon weysa danaha dowladda faransiiska wararkii caalamkana intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa
فسيح ويدعوك دوما تفكر تجد فيه نورا
intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي